kulankan oo loogu hadlaya arrimaha amniga degmada dhoobley iyo deegaanada hoos yimaada ayaa waxaa soo agaasimay maamulka degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose kulanka ayaa waxaa kasoo qaybgalay maamulka degmada saraakiisha laamaha amniga odayaasha dhaqanka ururada dhalinyarada iyo haweenka iyo guud ahaan bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan qaar kamida bulshadii kasoo qayb gasha ayaa ka hadla muhiimada ay leedahay nabadda iyo xasiloonida deegaanka waxaan maanta meeshan isugu nimid wax kale ma aha waa danteenna weeyaan shaksi kasta oo reerdhoobley ah ama jubbaland ah dantiisa weeye waxaan maanta isugu nimid dantaasina waa nabadgelyadeenna cid kastana nabadgelyadaasi way qusaysaa sidaan nabadgelyadeenna u adkaysan lahayn ee wixii shaqaaqe inagu wada aan isaga qaban lahayn ee rag iyo dumarba aan oogu istaagi lahayn nabaddeenna markuu arko wiilkaygu aanoo u taagan nabadgelyada oo ka damqanaya islowskay garab taagi laakiin haddaan aanu ka foorarsado isaguna wuxuu doonu samayn nabadgelyada ka odayaal ahaan aan isu taagno xeeheeda waa wax jiro way noo roon tahay wiilkay u roon tahay gabadhay u roon tahay haddaana herdhoobleyo nabadda aan geejisanno nabadda aan haysanno inaan geejisanno ayaa fiican nabada naas la nuugaa mar hore la dhahay soomaali dhahday wax la sheegsheegay iyo wax la isdhehdhehay waxaa ka fiican nabadda waa ogta in dhibaatooyinka aan soo marna horaana looga wada hadlay aniga hadalka hadda ma sii badinaye laakiin nabaddaasi waa wax noo tarayso haddaan haweenkii nahay dhallinyaradii odayaashii dhammaan nabadda aan ka wada shaqayno dhanka kale taliyaha booliiska degmada dhoobley iyo guddoomiyaha degmada ayaa si wada jira bulshada ugu baaqay ilaalinta nabadda iyo xasiloonida oo lagu barakiciyo ganacsigeeda iyo deganaanshaheeda iyo waxbarashadeeda ee lagu barakiciyaa la rabay waa kaad arkayseen oo bannaanka lasoo dhigay rag marka saasoo waxaa jira caqli badan oo ku jira inta kalena waxaan rajaynaynaa meelaha ku jirtana inay fahmaan idii u soo noqdaan
waxaan u baahnay amniga inaan ka wada shaqayno oo ciyaal weerada iyo tuugada iyo dadka mataqaana amniga inaga hadlayna inaan iska qabano oon la soo xidhiidhno oon la shaqayno ciidanka amniga taliyaha amniga in la qaato nabad bule hot nambar ah in la qaato nambarkaas oo la dhaho waxay waxaasaan arkay adigu waxba haada aqbanin meesha meesha dhibkaasaa ka socda waxaasaa ka jira inta haddaad dhahdaan amnigaad la shaqaysa qof walbana waa mas-uul wuxuu mas-uul ka yahay ilmihiisa iyo xaaskiisa iyo dalka iyo dadkaba mas-uul buu ka yahay qofka hadduu mudakar yahay waa mas-uul marka amniga aan ku dadaalo
kulankan ayaa qayb ka ah kulamo bulshada degmada dhoobley loo qabanayay maalmihii lasoo dhaafay kuwaas oo loogu hadlayay ilaalinta iyo xasiloonida deegaanka si bulshadu ugu noolaato nabad